haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska washington waxaa soo jeedinaysa sahre ciidlanuur
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka caweyska washington oo idinkaga imanaya laanta af soomaaliga ee v o a qodobadan caawa idinku haya barnaamijkana waxaa ka mid a islaantaydoo waxaan arkay nin uu la sheekaysan anoo duurka ku maqan baan guriga ugu soo galay markuu arkay inaan gurigii soo galaybu aayer iska baxay saan idhaa muxuu ahaa ninka guriga ka baxay say tiri waa macallin saan idhi gurigananaa macallinka eh waa maxay macallinkaad sheegaysaa say tiri warrinkan ingiriiska iyo carabiga iyo xisaabuhu ay baraayo dadkoo dhan baa wax barta waxaa kaloo aan caawa idiin hayaa nin inta ciil lagu garhooriyey lix iyo toban sannadood u shaqaysanayey sidii uu u aargoosan lahaa balse ninkaasi cidna muu dilin ee gadaal ayaynu ku maqli doonnaa tallaabada uu qaaday sababtuna waxay tahay
qodobadaasi iyo kuwo kaleba waxaad kaga bogan doontaan caawa iyo caweyska
sababtuna waxay tahay
aynu ku bilowna ee nin dhallinyaro ah oo u dhashay dalka yeman ayaa guursaday gabadh deegaankiisa ka tirsanayd ninkii arooskiisii buu qabanqaabiyey dadkii ka soo qaybgeli lahaana casuumaduu ugu baaqay balse nasiib darro ninkii wuxuu waayey meel uu arooskiisa ku qabsado oo ay dadka martida ahi ugu yimaadaan dadkii deegaanka qof kastaaba wuxuu yidhi gurigayga aroos iyo buuq laguma qaban karo xataa dadkii ay ehelka ahaayeen ayaa uga dhaartay inay gurigooda xafladdaasi ku qabtaan ninkii dhallinyarada ahaa iyo xaaskiisii uu guursanayey way tashadeen way iska ducaysteen arooskiina way iska dhaafeen qol yaroo u seexan jirayna way iskaga guri galeen balse ninkii ciil iyo cadhaa ku garhoodhay mar kasta oo guryaha tuulada ka dhisan sidaa u eegaba wuxuu xasuustaa wixii ay ku dhigeen maalintii arooskiisa kadib ninkii wuu xamili kari waayey inuu meeshaa sii joogo kadibna wuxuu ka tegay dalkiisii tallaabadii uu qaaday baana la yaab noqotay oo maanta dunidoo dhan laga hadalhaya aan idiin kala baxo xuseen bare aadan oo sheekadaasi inoo haya sheekadan waxaa ka dhacday degmada bacdaan dalka yemen tuulo ku taalo oo waadi shanaasi laydhaa ninkan dhowr iyo toban sano ka hor buu guursaday waan garta marka maalintuu guursanayay wuxuu ka codsaday dadkii guryaha ku lahaa tuulada qaar ka mid a inay xafladiisa arooska guryahooda ku qabtaan maadaama dad badan oo tolkiya uu casuumay waay way ka diideen markaa kadib wuxuu go-aansaday inuu shaqa tagu dhoofo wuxuu yimid dalkan maraykanka lix iyo toban sano ayuu maqnaa u shaqaysanayay kadib waxaa ku noqday tuuladiisii waxa uu dhistay guri aada u weyn waan garta intuuna guriga dhisanba wuxuu soo tiriyey guryaha tuulada ku yaala haya guryihii waxay noqdeen saddex boqol iyo lix iyo lixdan guri haya aqalkiisii wuxuu ka dhigay saddex boqol iyo lix iyo lixdan qol isku geyn aqalka marka la qiyaaso laba dabaq buu ka kooban yahay dabaqa hoose waxaa haddii xaflad lagu dhigo marti noqon kara sida ay sheegeen dadka eh, meesha- deegaanku haa haya xaflad haddii lagu dhigo waxay noqonaysaa ilaa saddex kun oo qof aa imanaya Waan haddii dusha lagu darana lix kun bay isla tegeysaa markaa lix kun oo qof oo martiya ayaa labadiisa hool mar qura lagu casuumi karaya sidaas ah markaa gurigu waana laba dabaq waana laba dabaq waxaana ugu talagalay inuu kaga eh, aargoosto sida uu hadalka u dhigay Mhm.
dadkii u diidi jiray eh, in xafladdii arooskiisa uu ku dhigto dhulka cabirkiisa ma la sheegay guriguu ku fadhiyo horta guriga sawirkiisa markaad aragtid wuxuu ku yaala meel buura marka eh, qiyaastii cabir aad u weyn buu ku fadhiya waad qiyaasi kartaa saddex boqol iyo lix iyo lixdan qol inta laga dhisay aada iyo aad iyo weliba laba hoolo dee intaa leg Mhm. iyo dej madbakyadii iyo masqulihii iyo daaradihii iyo dee gurigu iskuul baabuu u egyahayba runtii marka taa u eegtid aad iyo aad marka intaa waxaa u dheer dad dadyo fara badan baa u dalxiis taga oo u daawasho taga halkaas Wax- maadaama meel qurux badan oo buuraley ay ku yaallo haye marka gurigii ma kireeyey xafladaha ma lagu qabtaa mise isagunbaa degeniya xaaskiisii uu lix iyo toban sano ka hor guursaday wallahi runtii imika waxaa degan isaga iyo qoyskiisa iyo dad ay qaraaba yihiin waan gartaa oo aad u tiro badan qaybana ugu kareeya dabcan oo dee markay xa- jaararkii xaflad leeyihiin wuxuu idhahdaa lacagta iska bixiya ha
ninkaas hadduu tuuladii u keenay howlal aroosyada lagu tunto horta wuu hagaajiyey iyagii iyagii baaba wanaagu sameeyeyba marka waxaa leedahay caradiisii waa laga faa'iiday cadhadiisi waa laga faa'iido sidiisii nin dambe aroos la-aani ku dhici mayso waa si wanaagsan dhulka ma isagaa laa mise wuu iibsaday Ee, wuu- Wuu iibsaday.
inta Lixdan- leege wax ka lix iibsaday iyo tobankaa sano ninkan shaqaysanayay wax kale u shaqaysanayna ma jirin guriga aad dhisid buu lahaa ninkaas riyadiisi waa ka rumeeyey Ah, aad iyo aad baad umahadsantay xuseen adiga abansir
weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka caweyska washington caawa barnaamijku wuxuu booqanayaa xeryaha qaxootiga ee dhadhaab halkaasi oo ay ku sugan yihiin boqolaal qaxooti soomaaliya oo ay ka mid yihiin abwaano iyo suugaanley soomaaliyeed oo caawa qaarkood aynoo hayaan sheekooyin xiise leh waxaan idinku wareejinayaa wariyaha v o wda ee gobolka waqooyi bari kenya maxamed faarax shire dhegeystayaal meel walba iyo goob walbo dunida aad ka joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka naga caweyska washington oo si toosa idinkaga imaanayo xerada qaxootiga ee xagar dheere khaliif muuse samatar waxa uu ka mid ahaa kumanaanka qaxootiga ku sugan xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalkii soomaaliya dib ooga soo noqday iminka waxaan ku wada sugannahay xerada qaxootiga ee xagar dheere Een, khaliif kusoo dhow idaacadda v o da waa dhowahay saaxiib aad iyo aad baan maaragtay aan ku salaamayaa khaliif magacaago saddexan magacayga waxaa la yidhaha khaliif muuse samatar ama khaliif muuse saciid ama khaliif muuse daahir waa badan yihiin naanaysyaha haddaba waa sanyare inihaw ibericos singapore qabxaha i kulle waan cayaari karaa iyo derin baan ku dhigaya marka way badan yihiin magacyadu Waa tahay. Ee, dabcan qofka soomaaliga ah saddex ilaa laba magac ayuu inta badan leeyahay maxaa kalifayo in een, boqolaalkan magacaad isku xijiso oo lagu yaqaano dadka xerada qaxootiga ku nool amaba geeskan africa inta badan ay ku yaqaanaan mid waa urtunaar oo waa khaliif muuse saciid ama samatar laakiin kuwan kale waxaa la igu bixiyey for example haddaan tusaale ku siiyo ivory coast iyo waxaa ay ku leeyahay islaantiidoo waxaan arkay nin uu la sheekaysan anoo duurka ku maqan baan guriga ugu soo galay markuu arkay inaan gurigii soo galaybu ayer iska baxay waana riwaayadaha markaan dhigayo saalina muxuu ahaa ninka guriga ka baxay say tiri waa macallin saalina guriganaa macallinke waa maxay macalinkaad sheegaysaa say tiri warrinkan ingiriiska iyo carabiga iyo xisaabuhu way baraayo dadkoo dhan baa wax barta saalini ingiriis naabuug baan qaadanayaa iyo qalin baan iibsanayaa iyo ingiriis baan qabanayaa iyo xisaab baan qorayaa qalad baan u arkaa iyo qoyskeena ku dubaaya aniga haysu kii qalqalocinaqa waxaan ii kulule markaasaa waxay tiri war adduunyada baraariya barwaqaday ku faanaan barashii ku gadhay banow ha ogsanow cid waxaad ka baridana baahi kaama goyso bilow kuma wadhaysee waa inaan wax baranaa jeega xumayde saan idhi maalin caynkaa ila hadasha say tiri adigu maxaa tahay saan idhi abaartii daba dheer maalintan sirkani argaaga iigu horreeyey adigoonan karayn balgaasa xusuuso adigoo arag dhuudhuuban arigiina la jooga ma markaan ku arooseena khalkaygan ku keenay eelin dee tob laga keenayo kabaho ingiriis iyo gorgorodo italyaana iyo fitaleti ivory coast dusheeda aan ku iliyey istiraxdeedad ivory coastna halkaasaa la iiga bixiyey dabcan magacyadan mid walba qisa ayay leedahay laakiin waktiga ayaan inoo koobi doonin waa tay taarikh nololeedkaaga haddii aad nooga waranto kow laba anigu markii ugu horreeyey waxaan ahaa in dadkii ka soo qaxay soomaaliya gudaheeda balcad meesha la yidhaahdo iyo xamar meelahaasaan deganaan jiray markaa shaqaale dowladeed baan markii hore ahaan jiray kadibna fanka anigoo ah oo abwaan yani maaragtay een, sugaanta yani tiriya ah baa berigii hore waxaan si xun baan u haystay fankaba waxaa markaa ii yimid koox la yidhaahdo janan daa'uud een, koox kale oo la yidhaahdo hegan oo booliiska ahaa een, koox kale oo waa beri qayb ka mid ah intaba waa diidayo waxaan idhi maya anigu ma gelayo kooxaha kadib markii burburku dhacay oo aan soo qaxnay oo nimid xerada la yidhaahdo dhagaxley baan waxaan bilaabay sugaanta yacni shabaqa aan ku dhacay oon koox sameeyey la yidhahdo somali star ayaan sameeyey kooxdii markii dambe bed group bay noqotay xeryihii baan maaragtay u tababaray oon abwaan u noqday halkaasaa markaa ka bilaabay sugaanta dabcan markii soomaaliya aad joogtay himiladan iyo himigan waa ku hayey laakiin bandhigaaga ugu horreeyey waxaad ku qabatay xeryaha qaxootiga marka ugu horreeyey aan shabaqa soo galo oo aan dabcanaan xagga fanka berigii hore waa diidanaa oo si xun baa la iiga sheekeeyey fanko waxaa la yidhi yacni maarata qalad baa si qaladaa wax laygu sheegay kadib markaan soo galay een, xeryaha oo aan arkay dadkii oo qaxayay iyo dhibaatadii iyo burburkii baa waxaan ku bilaabay riwaayad la yidhaahdo qarniga qaxootiga iyo qaradaha burburay marka halkaasaan ka bilaabay sugaantii ilaa ay markii dambe farabateen oo riwaayad la yidhahdo qaarkii ku marqaantay carruurtaadi ma qadisay riwaayad la yidhahdo qarniga qaxootiga qaradaha burburay riwaayad la yidhahdo guurkii allaba gurmudiyo keela way fara badnaayeen Ah.
dabcan een, kooxdii bet group waxay ahayd koox een, xeryaha qaxootiga dhadhaab inta badan een, dadka madadaalin jirtay een, marka waxa ugu badnaa ee xeryaha qaxootiga aad ka tabin jirteen ee dadka kala hadi jirteen een, maxaa ka mid ahaa
waxaa ka mid ahaa qabiilku waxa uu dhaxlay ee aan ka dhaxlay iyo burburku dhibka uu leeyahay markaa qaybtaa markaan ku waday oo barnaamijka gabayada aan ku waday baa waxaan arkay dadkiioo aan ku iimaan qabinba indhaha uun taagaya markaa markaan arkay baa waxaan u bedelay xagga sugaanta jacburka iyo siinleydi iyo barnaamij la yidhaha rafashi iyo for example haddaan kaaga soo qaato markaan arkay dadkii gabayadii markaan tiriyey gabay aan tiriye oo ahaa waa xero miskiinkii yaa la nacay maal ninkaan qabini waa xero qabiil lagu murmoo lagu maraatayni waa xero maxaa shalay la delay lagu marqaamaaye waa xero xigaa laga mutaa maanta lagu hayni waa xero midnimo laga tegiyo dowlad magaceedi waa xero macnaha aan la garan meesha loo yimidi waa xero madaxa buubiskale dibad la maagaaye waa xero maxaa degan bulshada aan ka maqalaaye waa xero maxaa baasay iyo maraykankaa jecele waa xero midiya laysku dili sayfe madax goyne waa xero jidkaad mari lahayd maya hor joogtaaye waa xero qalbigii meel jiro mooyidaa badane waa xero ninkii muran rabaa meele loo tegiye waa xero mirqaan laga jeclaan maatidaa qadiye waa xero masiiba ay helay buubis loo mariyey waa xero garoob ay matali marwada reebnayde waa xero masaajida la naco kuwana loo moodi waa xero matoorada biyuhu maalmo ay damiye waa xero shidaadkii la marin meelan loo dirine waa xero magaca un tahay siilad magaceedi waa xero maxaa bixin la dhihi kii muraad qabay waa xero mas-uulkii xukumay muran ka joogayay waa xero kawaan lagu murmiya maqarra jijiida waa xero maalmaha ciidda aan meel ku tukanayn waa xero inima meel tugto markaa gabaygan markaan gabayadii tiriy gabay layidhaha midnimo iyo gabay layidhahdo yani gabay layidhaha ramsi iyo gabay layidhahdo danka hadal dadku way fahmi waayeen dadkii gabayadiiba uma jeedaan waa xero qalbigii meel jiro mawjadaan leeyahay markaan leeyahay mawjadaa badan ninbaa wuxuu walaa raashin saan idhi warkeer maxay maanta qaadan suu yidhi ma garanayo waa toddobaatan jir saan idhi soo adiga raashinka wala suu yidhi haa waxaa jira saddexdaa qaadan qalbigii markaa ma jiro qalbigiina meel kale kuma jiro wuxuu ku jiraa soomaaliya iyo dibudhiskeeda kuma jiro kuma maqna waxara uu caws u raadsan lahaa kuma maqna masaajid uu yani cilmi ka akhrisana wuxuu ku maqan yahay tolow tabeelaha maxaa laga soo dhejiyey iyo tolow ma baasaysaa iyo gobolkee tegaysaa waa tahay Een, kadib een, dabeeqadii waktigaynu maraynaa een, maxaad ugu bedeshay een, maadaama aad istustay in dadku aysan gabayada la qabsan karin oo daada iminka jiilka jooga ay yihiin kuwa aan dareemi karin xigmadda gabayada iminka aad ka hadlayso ku jirto iyo meesha aad tibaaxayso waxaan ugu bedelay wax la yidhahda jacbur horta bal waxaan idhi kaadhadhkoodii iyo guri xaafadahoodii iyo gal marka waxaan idhi gurbaan baan maqlayaa ciyaar baa daba taagan alla waa la isdagaalay dakhar baa daba taagan turubaynu ciyaaro muran baa daba taagan deeqay waan ku salaamay xulxulushaa daba taagan dayntaydi maad siis naxdin baa daba taagan saldhigaan kaa dacwan shaki baa daba taagan damiin baa laygu dayay fakashaa daba taagan qaad baan cunayaa qabashaa daba taagan inqilaab dowladeed qaxooti baa daba taagan falayd baa diyaara kinin baa daba taagan lan owda ku haysan ari baa daba taagan kaltuuntaa waan jeclaaday kalatuur baa daba taagan xaaji waan ku salaamay shaxaad baa daba taagan wejigaaga igu yaalana sukaasi baa daba taagan hindi baan gelaya ibadbaadiyay baa daba taagan anyhow marka taasi jacbur bay ahayd rafashaa ma fahmayn marka dadkii dhalinyartii iyo jiinka waaba lasoo jeedsadayba oo anigiin baaba le- xataa maraykankii loo dhoofi lahaa anaaba ka fiicnaaday xagga kaadhadhkoodii baan galay kiishan wax ka muuqan iyo keerool nacayo kowlaa ka dambeeya lix habeen waxaan gaarin martina aada ka loogin iyo libowyaad iskaadu xerada ma joogo iyo labaalaa ka dambeeya raashinku lasalugana ma waxaanaan saari kareeto anigu sintaydaabaan ka qaadan saddexlaa ka dambeeya iyo nabalkale eega maanta waxay siin afarlaa ka dambeeya shalay baan kiila dhiibay oo shan qaaran ama iyo shaqo maanta iga qalle shanlaa ka dambeeya canjeere aan laba dhaafin iyo soorta liifadu gaabi naasoo xed guri markaa jacbur baan ugu bedelay majaajilooyinkaasi iyo halka aad kala socoteen xigmaddaasi waxay ahayd laanta afka soomaaliga ee v o e da barnaamijkeenii aynu ku qaadaadhigaynay caweyska washington oo anigoo maxamed faarax shiraan si toos idinkaga soo tebinayey xerada qaxootiga xagareero halkaasi haynoo joogo isbuuca xigo waxaynu ku qaadaadhigi doonaa ruwaayadihii kala duwanaa ee abwaanka uu ka dhigay xeryaha qaxootiga dhadhaab hamoogeynina ayaana leenahay caweyska washington aad buu mahadsan yahay wariyahayaga maxamed faarax shire inta toddobaadka dambe aynu kulmaynana waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
sababtuna waxay tahay sababtuna waxay tahay sababtuna waxay tahay
aad iyo aad bay mahadsan tahay saare ciidla nuur oo nala socodsiinaysay barnaamijkaas aad heestiisa hadda maqlaysaan ee cawayska washington halkaad ka dhegaysanaysaanna waa v o a washington